بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee kusoo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a maleeshiya murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro culus oo ciidamada mujaahidiintu maanta ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir iyo baay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo culimmada wilaayaadka islaamiga oo ku soo gebagaboobay deegaanka kuunyabarrow waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi maxaan ka naqaan asbaabaha ay ku guulaysanayaan muslimiinta ee uu ku yimaado nasriga alleh ayna ku jabayaan gaalada iyo murtadiinta barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo faafureebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafureebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada banaadir waxay maanta weerar duqeyn ah ku qaadeen xero lagu tababaro maleeshaadka murtadiinta oo ku taal degmada dayniile xeradan ayaana aad ugu dhow garoonka diyaaradaha ee degmadaasi inta la hubiyey ugu yaraan saddex askari oo murtadiin ah ayaa ku dhintay duqayntan halka shan kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale duqaynta ayaa sababtay in uu dab ka kaco qayb ka mid ah xeradaasi taasi oo geysatay burbur xoogan dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada baay waxay howlgal gaar ah oo maanta ay ka fuliyeen gudaha degmada qansax dheere ee gobolkaasi ay ku dileen askari murtadaa waxaana howlgalkaasi ay ciidamada mujaahidiintu ku soo khaniimaysteen qori iyo boosh uu sitay murtadka la khaarijiyey
شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafureebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada shabeellada hoose kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa ku soo gebagaboobay deegaanka kuuyabarrow ee wilaayadaasi kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah culimmada mujaahidiinta iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka dhacay deegaanka kuuyabarrow waxaana kulanka ka hadlay qaar ka mid ah culimada iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kulankan ayaana daba socday waxyaabihii ka soo baxay shirkii weynaa ee maktabka siyaasadda iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ugu soo gebagaboobay wilaayaadka islaamiga ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah culimmada mujaahidiinta ee kulankaasi ka qayb galay يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أنaga marka waxaana laga rabaa nicmada allah inaan ka shukrino waxaa maanta noo muuqanaya walilaahi alxamd bishaarada naga soo gaarayso shabeellada dhexe waxaa muminiinto dhan ku farxeen wey wax laabta alla ku caafiyey wey waxaana laga rabaa allah subxaanahu wa tacaala sidaanoo kale markuu noogu hiiliyo inaan u shugrino wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo kasta oon haysanno alle xaggii bay ka timi allah baan waxaan u shugrinayaa shukri aan dhammaan lahayn uma daalika fariin waxaan u dirayaa dadka walaalaha iyo mujaahidiinta ee saaxada jooga annaguna saaxo kale ayaanu joognaa qaluubta iyada waa inla socotaa jirkayga hadduu kala fog yahay waxaan in leeyahay abshiru waxaad ku bishaaraysataan waxaad ku faraxdaan iyo waxaad rajaynaysaanba alle subxaanahu watacaala baan hiilka noo hiiliyey intaan ka badanna waan ka sugaynaa waxaan walaalahaya la qeybsanayaa mujaahidiinta gaar ahaan kuwa shabeellada dhexe jooga farxadda iyo nasriga ay gaareen waa wax muslimiintao dhan usoo wada hoyday sakiiran wa kabiiran rag iyo dumarba waad aragteen gabdhaha mu'minaadka ah kaan intay jihaadka ka qaateen dahabkoodii bay bixiyeen waxay bixiyeen ilmahoodii bay direen beerkoodii bay geeyeen jihaadka waa yeelkiibaa ducaynayo sidaa daraaddeed allah subxaanahu wa tacaala waxaan uga shukrinaynaa nicmada weyn uuna siiyey waxaan kaloo allah subxaanahu wa tacaala uga shukrinaynaa cadowgayagii xoogga sheeganayay allihii daciifiyey ee tabartiisa tabartiisii baabi'iyey allihii subxaanahu wa tacaala noo hiiliyey cadow faanaya oo kibir badan nooga hiiliyey waxay guryahooda ka soo baxeen iyagoo oo tiro iyo tayo ku tashanayo iyagoo faantamayo allah baa subxaanahu wa tacaala dhagartoodii dhuuntooda ku celiyey daalika bianna allaha mu'hinu kaydi alkaafiriin allah weeye dhagarta gaalada midka daciifiya allah wey akhiiran waxay mujaahidiintu meel kasta ay joogaan aan u shukrinaynaa allah subxaanahu wa tacaala waxaana sii wadaynaa biidni illaahi tacaala annagoo allah kaalmaysanayno tabartayadu yar tahay awooddayadu ay yar tahay allah annagoo kaalmaysanayno jihaadka baan sii wadaynaa jihaadkaan laasimaynaa xataa raayada towxiidka meel walba laga taago biidni illaahi tacaala waxaan markaa mujaahidiinta leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin iimaanka aan ogaano taqwada alle aan ogaano daacada alle aan ogaano allah baan noo ballan qaaday inaan annaga u nasaro mariyo walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna shardiga arag in kuntum mu'miniin muminiin iimaanka haddaan xaqiijinno allah subxana wa tacala waa noo hiilinaya bishaaradaa nooga timid shabeellada dhexe meelo badan naga soo gaartay allah baan uga shukrinaynaa waana ku farxaynaa saasaan ma aragtay kelmadda kusoo gaabinayaa haadaa wallahu subxaana wa tacala aclam wajazaakum allahu khayra marka waxaa taasi ku tusinaysaa cadowga isku dhexyaac badan baa haysta muslimiintana iyo mujaahidiintana kor bay u socdaan ilaahay ballanqaadkiisii baana maanta aan indhaha ku arkaynaa sida cadowga u badnaa iyo siday isu kaashadeen iyo siday ku ballameen iyo waxoodii ilaahay inuu gadaal oya ugu celiyey walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahlih shirqoolkiiyo wixii ay dhigeen oo dhanba ilaahay iyagu ku celiyey subxaanahu wa tacaala maanta marka waxaa muuqanaysa fifaalo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiintii makaninayo dhulkii hore looga soo saaray dadka muslimiinta marka waxaan leenahay meel kastay joogaan marxaladan soo socota inay u diyaargaroobaan weliba khaasatan dadka magaalooyinka waaweyn ku dhaqan ee shucuubtahay degan inay cadowgaas dul degan oo dhibaatada u geysanaya khaasatan magaalada muqdisho oo kale waxaa ka jira yacni xaalad aada u murugo badan dadka dhan kastaba way ka baaba'san yihiin dhan kastaba waa laga daciifsaday marka waxaan leenahay hurdada kakaca kana qeyb qaata cadowgaah inaan iska dul qaadno si marka sharafteena iyo cizigeeda noogu soo noqdo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaqankiisii aan ugu madax bannaanaano cadowgan aan ka xorowno marka mujaahidiintu kaalintoodii bay taagan yihiin inay cadowgii la xisaabtamaan idinkuna waxaa la rabaa inaad garab siisaan raggaa dhallinyaradaah mujaahidiintaah jihaadaya ood garabkooda istaagtaan ood gacanta aad maaragtay saartaan oo soo dhoweysaan oo maaragtay aad taageertaan taasaadna maanta ku badbaadi kartaan oo ah ilaahay kitaabkiisa inaad garab istaagtaan wax kalood uga baxaysaa mushkilada in haysata iyo culayska maanta taagan ma jiro wey meel kaloo looga baxaana ma jirto laa dimuquraadiyadan looga baxaynin walaa qabyaaladan looga baxaynin walaa wax kalan looga baxaynin iridka keliya maanta u furan dadka waxa weeyaan inay fahmaan meesha ay ku badbaadayaan oo ciziga iyo sharafta iyo qeymaha ay ku helayaan xadiidkii nabiga sala allahu aleyh wasalama in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin marka waxaan leenahay kitaabka ilaahay garab siiya dadka magaalada muqdisho jooga waxay ahaayeen dad damiir leh oo dhaqdhaqaaq leh oo cadowga iska celiya taasaa lagu yaqiinay taariikhna ay u lahaayeen marka waxaan leenahay maanta taariikhdiini soo nooleeya oo cadowgaas maanta idin qabsaday dagaal baa ku socda wuuna daciifaye israaciyo dhinaciina ka qaata kaalintiina ayaan leenahay hada wabilahi towfiiq wsala allah wsalam ala rasuulku sala allahu caleyhi wasalam markaa noloshiisa dhanba waxay ku eekayday ku dhammayd tawaaducaasay ku dhammayd innagana waxaa la rabaa inaan mar walba tawaaduca ay laashanno ayaa la rabaa oo la yidhaahdo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala keenay waa mahad ilaahay waa nicmo ilaahay sidaa la yidhaahdo xaaladda dagaalku socdo ninkii xabaddu ku socoto haddaad degasho bilowdid yaad dhibasaa markaas ninkii xabaddu ku socod baad dhibasaa macna ninkii xabaddu ku socday baad dhibasaa waxaana doonoo wada saarannahay doon baynu wada saarannahayo ninka xabadda ridaaya hadda shabeellaha dhexe ka ridaya xabadda iyo ninka maanta beledweyne ka ridaaya iyo ninka meel kale ka ridaaya iyo innagu doon baynu wada saarannahay doontaas marka haddii aynu wada ilaasho weyno oo annaga markay walaaluhu xabadda ku maqan yihiin aan u ilaalin weyno hadhow hadday dhib ku timaado annagoo halkan orkudheeshin hoos fadhina ayaa laga yaabaa waxaan geysanno in walaalihin lagu ciqaabaa laga yaabaa in walaalihin lagu ciqaabaa laga yaabaa dhibta markaa walaalahan soo gaadhana halkanay nagu soo gaadhaysaa marka waxaan aad ugu dardaarmi lahaa walaalaha dacwada iyo walaalaha wilaayaadka markii xaaladaas oo kale ay timaado khudabka qaarkood yaa la diyaarini khudab qabow oo mahadnaqa oo ilaahay tabaaraka wa tacala loogu mahadnaqaayo ha la diyaariyo intaa kadib waxaan ku dari lahaa waxa weeyaan dadka muslimiinta guud ahaan ilaahay baa tabaaraka wa tacaala u ballan qaaday nasrigiiyo guusha ilaahay baa tabaaraka wa tacaala u ballan qaaday innaa lanansuru rusulana والذيiنa آmنوا في الحياaة الدuنيا ويومa يقوم الأشhاaد وإنa جuنdنا لaهم الغاaلبوuن واللahi لأغلبna أna ورسuلي إن اللaهa قaوiي عaزيiز iyo aaيaaدka la midka ugu dambayn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh cabdisamed abucabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose بsم اللh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاaلمين وصلى الله وسلم على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم jasaakum allahu khayra ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqaynaa kulankan nagu kulmiyey allahuma laka alxamdu waxaan kale u mahadnaqaynaa culummada jazaahum allahu khayra ilahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro iyo sidee moogtahay ummadda ay ugu khayrmiireen iyo dardaarankii ay meesha ka jeediyeen ilahay subxana wa tacaala ha barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro xaqiiqatan culummadii waxa weeyaan waa ummaddii nuurkoodii waay iyaa moogtahay ummaddii hordhaan u ah ilahay subxana wa taala waxaan weydiisanaynaa inuu towfiiqdan waafajiyo waan rajeyneynaa insha allahu tacala culimmada kaalinta ay leeyihiin ama bulshada ay ku leeyihiin inay kasoo dhalaalaan insha allahu tacala hogaamiyaasha ummadda iga waaye marka inay xaqa ku hogaamiyaan dee wax laga sugayo waa jazaakum allahu khayran waxaan bogaadineynaa nasriga muslimiinta maanta ilahi subana taala u dhexalsiiyey oo cadowga ilahi subana taala saa'ilka ahaa ee sanawaad ka hor kusoo duulay wilaayaadka iyo amniga ka jira ee ku dhaqanka shareecada islaamka maanta ilahi subana taala ajibiyey oo meesha shalay duulahan ka soo qaadan ilahi subana tacala maanta waxaweyan uu ku celiyey allaan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay walaalihii arrintaasi waxaweyaan u qumay ee u istaagay ee mogtahay mujaahidiinta ahaa ilaahay subana tacaala waxaweyaan ajar ha ka siiyo kooda shahiiday ilahi subana tacala shahaadada ha ka aqbalo xaqiiqatan kan dhaawacanna ilahi subana tacala waxaweyan ha bogsiiyo xaqiiqatan walaalaha furmaha joogo maanta waxaweyaan ilahi subana tacala wuxuu sabab uga dhigay mogtahay amniga iyo mogtahay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo wilaayaadka ka jiro inuu ilahi subana taala maanta mugta dhiigooda ku xaqiijiyo iyo ilahi sabab uga dhigay waxaan leenahay hadda maanta waxa weyaan dadka dadka u maqan waa idinka bacdallaahi dadka mugta laga sugaayo ummadaani in mugta horumar inay u keenaan waa idinka ilaahi subana tacala waxa weyaan ha idinla garab galo hoosha a wadaan cadowgaasna mugtahay inaad ceersanaysaan oo mugtahay aad mar kasta dabarjaraysaanna haka daalina ilahi subana tacala waxaweyaan wuu idinka guulsiin doona haddaa ilahi subana tacaala dariiqiisa a ku toosnaadaan marka jazaakum allahu khayran intaas ayaan rabay inaan dhaho waana mahadsantihin culammadana jazaakum allahu khayran kolley waxay dardaarana culamada noo jeedisay waana mahadsan yihiin culamada jazaakum allahu khayran meeshaas aan kasii wadno duruustii iyo casharadii noo socotayna jazaakum allahu khayran iyana inaan meeshooda kasii wadno qowlihii aan wadnay maalmahana insha allah tacala waa qeyb a ka hedeena dee waa idinkaga mahadnaqayna xaqiiqatan culamada fadhigan waxaa qeyb ka ah dee mugtahay takriima lilculamaa in la karaameeyo culummada loona mahadnaqo shaqooyinka inay la wadeen iyo khayrkii iyo magaalada ay ka wadeenna looga mahadnaqo jazakum allahu khayran fadhiga qeyb ayuu ka ahaa marka jazakum allahu khayran intaas ayaan ku gabagabaysanaynaa ilahi subxana taala waxaan weydiisanaynaa acmaasha naga aqbalo cadowgaas saa'ilka ah ilahi subxana taala ha jebiyo sharta iyo makriga ee mugta muslimiinta u maleegayaan dhuuntooda allah ku celiyo aan ducayno ducadana aan badino walaalahaas mogtahay ilahi subxana tacaala maanta waxaa weyaan gacmahooda uu mogtahay sabab u dhigayo mogtahay nasrigaas inay mogtahay ku xaqiijiyana ilahi subxana taala guul ha siiyo intaasaan leenahay hada wabillahi towfiq wasala allah wasallam ala nabiyina maxamed والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay maxaan ka naqaan asbaabaha ay ku guulaysanayaan muslimiinta ee uu ku yimaad nasriga alleh ayna ku jabayaan gaalada iyo murtadiinta waa qeybta labaiyo tobanaad taxanaha duruus tarbawi ah oo ay culimaa udiinku u soo jeedinayaan dadka muslimiinta haddaba waxaad ku soo dhowaataan xalqadan iyo sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى كما هذينا علموين كيسا فرض بدنا رب سبحانه وتعالى ونوقع أن كوب كرين قوب كستو لجوغو يزمن كستو لجوغو الله سبحانه وتعالى وما تسيهي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن شاء الله تعالى آيداس ayaan wax yar si kooban surtaag yar ku samaynaynaa allah subxaana wa tacaala aayadda walaalayaal waad maqlaysaan wuxuu u dhawaaqayaa dadka muuminiinta yaa ayuha aladiina aamanuu waa nida khaas ah oo ku jihaysan dadka muuminiinta ku jihaysan weeye kadibna alla subxaana wa tacaala wuxuu u sheegay markuu dhawaaqi kadib dad yahow haddaad alle u gargaartaan subxaana wa tacaala alla wuu idin gargaarayaa gumadihiinnana wuu sugayaa oo goobta dagaalku ilaahay ku sugayaa marka intu waa shardiyo waad garanaysaan waxa weeyaan gargaaridda alle uu noo gargaaro waxay ku xihan tahay in isaga horta uu gargaarnay ku xihan tahay shardiga iyo mashruudka waa ogtay waa isku xihan yihiin yansurku yansurkunta dambe waxay ku xihan tahay in tansurlahay ku xihan tahay marka haddii allah subxaana wa taala nu gargaarno oo diinkiisa aanu u gargaarno allah subxaana wa tacaala waa noo gargaarayaa gargaaridda alle marka waxaa weeyaan si nasriga aan u helno in awaamirta alle subxaana wa tacaala si guud awaamirta rabbi subxana wa taala uuna faray iyo waajibaadka uu nagu waajibeen inaanu istaagno oo aan xaqiijinno waaqiciyan aanu xaqiijinno weyaan awaamirta ayada aanu fartoonno oo si waaqiciyan aanu fartoonno sida ila rabay waxaa weyaan aanu maarata ula nimaadno saas wey marka si guud sida xuduuddiisa oon xifdinno cuhuuddiisii ballamada uu nagula ballamay axkaamtiisii alla subxana wa taala soo dejin ictinaaqno qabsanno wax waxyaabaha nawaahida ahee mukhaalafaadka maarata sharciga alla subxana wa tacala uu naga reebayna inaan ka fogaanno marka macno guud sidaas weeyaan marka si kooban bal qodobqodob ayaan u yara dul istaagaynaa asbaabta marka nasriga lagu helayo oo ilaahay subxana wa taala noogu gargaaray walaalayaal ilaan waxaa weeye sababka iyo musabibka u saboobaya sabab u noqonaya way isu xirin alla subxana wa shay walba sabab buu u yeelay nasriga alle subxana wa taala uu nu gargaarayo sabab buu ilaaha u yeelo asbaab buu leeyahay asbaabahaas ko marka waxaa ka mid horta camalkeenna takhliisu lcamali lilaahi subxaana wa tacaala oo jihaadka ka mid yahay jamiic alacmaal aan samaynayno in horta waxaa weeyaan quluubteen ikhlaas laga helo oo isaga dirta aan ula jeedno oo shardiga la yidhaahdo ikhlaasku waa shardi muhim ah oo camal kastoo la qabanayana aanan ka maarmin saas wey saxaabadu waxaale waxay ahaan jireen camalka intaysan baranan ka hor niyaday baran jireen niyaday meel saari jireen waxaad maxaa ula jeeda aad qabanayso waxaan maxaa ka wadaa niyada markuu tasxiixiyey kadib ayuu camalka qabanayaa marka waxayna yarka an ilaahay subxana wa tacaala waa noo barakaynayaa qodobkaas marka wuxuu ka mid yahay qodobada dee acmaasha lagu aqbalana waa ka mid qodobada nasriga iyo maaragta guusha lagu helana oo ilaahay subxana wa taala noogu gargaarayana waa ka mid waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta nasriga iyo waxyaabaa ilaahay uu noo gargaaraya waxaa ka mid a taxkiimu sharcihi wa iqaamatu xukmihi wa iclaa'i kelimatihi wa nasri awliyaa'ih sharcigiis inaan dabaqno oon isku xukunno axkaamtii shareecada la oogo xugun haba yaraada ha weynaado in waxaa weeyaan axkaamta shareecada la oogo kelimada ilaahay subxaana wa tacaala in la kor yeelo kelimada alle waa sharcigiisa iyo diinkiisa inaan madaxa saaranno oonu kor u qaadanno wey oo welidiis aanu gargaarno macruufka farno munkarka reebno cadaaladu ardada korkeeda ku ogno waxa weeyaan waxay ka mid tahay waxyaabaha nasriga aanu ku helay inay ka mid tahay qodobka kale oo isnaan yar dul istaagaya waxaa ka mid waxyaabaha nasriga lagu helo waxaa ka mid ah oo ilaahay subxana wa taala uunuu gargaaro inna laga helo wax la yidhaahdo asamcu wataaca liman walaahu laahu amra qiyaadatihi qiyaadada dadka ilaahay u dhiibay oo lagu imtixaanay oo iyagu maamulka noo haya in la ateeco waxa weeyaan dad isku xiran inaan noqono diinkaa dee waad ogtiin islaamu diinun wa dowla dowlaan maartiyaanu nahay islaamku waa dowlad dowladu nidaam iyo maamul bay leedahay iyo dhismayaal bay leedahay marka dadka ilaahay subxana wa taala arrinta noogu dhiibay ee talada noo haya lagu imtixaanay dadkaas ayagaa in loo hogaansamo iyagoo la ateeco wixii macruuf oo dee markaa shareecadu ay macruuf ka dhigtay in markaa lagu ateeco qofku qiimo ma yeelanayo haddii la ateeci waayo mas-uuliyaddiisana waxaa weeyaan ma gudan karo marka samciya taaca in la helo liman walaahu lahu amra qiyaadatihi masaa'ishta ijtihaadiga oo kale oo maalan ma asaga uu ku ijtihaaday oo kale oo markaa shareecadu meel cad aysan markaa ka abbaarin isaga ayaa lagu raacayaa masaa-ishaasaa marka ka mid ah waxyaabaha nasriga iyo guusha lagu helo waxaad ogtihiin walaalayaal nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam afdalu khalqi buu ahaa waad ogtihiin tusaale yar baan soo qaadanaynaa dagaalkii uxud dagaalka la yidhaahdo gaaladii muslimiinta markay foodi isdareen alle subxaana wa tacala cadowgiisa ilahi subxana muslimiinta waa ka guulaysay cadowgu waa jabay arrinta bilowgeedii hore niman rumaad ahoo waxaa jiray yacni konton ah oo jabal yidhaha jabalu caynayn nabiga uu saaray uur halkiina maaragtay soo dhaafina dhabarjabe naga ilaaliya saar nimankaasaa jiray marka buurtii bay saa cabdullaahi bnu jubayrin la yidhahdaa madax u ahaa buurtii bay marka saarnaayeen waxaa dhacday halkii bay dagaal ka daawanayeen haddii fooda lisdaray oo gaaladu jabeen gaar ahaan nimankii raayada waday ee reer bani cabdidaar niman raayada wadi jiray nimankii reer bani cabdidaar oo qiyaadada ahaa oo raayada mid markuu qaadaba waa lala tuuraa waa la dilaa meesha maaragtay ay ku dhammaadeen oo marka ay carareen halkiibay ka fiirsanayeen yaa qowmi alkhaniima yidhahdeen marka oo meeshu gaala jabtay haniimaa la guranayaa haniimadu aanu aadna yidhahdeen ninkii madaxda u ahaa baa la hadlay oo amirta nabiga uu siiyey buu xusuusiyey way diideen oo gaalaha dee jabtay marka haniimada wax ka guranaynaa bay yidhahdeen niman afartan ayaa buurtii ka soo degay niman toban ahoo ninkii madaxda uu ku jira ayaa meeshii yaa ku haray oo ilaahay subxana wataala ta uu ka sheekaynaya wey walaqad sadaqakum illah wacdu id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum wa tanaasactum fi lamr wa casaytum bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallahu duu fadlin cala almu'miniin aayaddaa suuratu alcimraan ilaahay subxana wa tacaala alla ballanqaadkiisii waidin rume waa idinkii leynay marka idinku marka fashal iyo tanaasuc la timaadeen markuu ilaah idin tusiye kadib waxaad jeclaydeen ayaa wax idinku dhacay idinku dhaca wey qaar idinka idinka mid a adduunyuu doonayay qaarna aakhira doon bay ahaayeen marka waa mithaal xayi ah oo qisadaa maaragtay qaswata uxud wixii muslimiinta ku dhacay iyo sababka sabab buu lahaa dee sabab buu lahaa marka sababkiisa waxaa weeyaan shay mukhaalafa la sameeyey sharci ah ninkii amiirka hoo nabiga calayhi salatu salaam amarkiisii ayaa la khilaafay sidaasay marka hasiimadu waxyaabaha nasriga lagu helo walaalayaal waxaa ka mid a ilahay subxana wataala noogu gargaarayo dadka muslimiinta ah iyo dadka gaar ahaan jihaadka ku jira inay iska dhartiraan wax la yidhaahdo xeelad iyo awood iyo quwo inay xagga iska dhigaan oo waxa weeyaan alla hortiisa isku tuuraan oo alla subxana wa tacaala isku dhiibaan oo iyagoo maaragtay cuddadoodii cataadkooda la imanaya oonan asbaabtaa ka tegaynin laakiin haddana xeelad iyo quwo inay maarata tabarru'aan oo ay iska dhartiraan arrimaha ayaga ah alla soo arrinka u dhiibtaan alla u tadarrucaan u khuduucaan waxa weeyaan isaga ku tiirsanaadaan ku kalsoonaadaan waxay ka mid tahay waxyaabaha nasriga lagu helay ka mid tahay maxaa yeele quwadu ilaahay baa iskale subxana ina alquwata kulla alquwa biyadihi subxaana wa tacaala waa kaho badan laguma guulaysto waxa weeyaan tababar badan muxuu ahaa rasaas fara badan tababar waxaasu maaragtay waa asbaabtu bay ka mid yihiin mooyaane waxyaabaha maarata guusha keena maaha guusha ilaahay baa keena subxana wa tacaala waxyaabaha nasriga lagu helo waxaa ka mid a walaalayaal in waxaa weeyaan isticdaad lala yimaado oo wixii asbaab uu ilaahay subxana wa taala noo sakhiro aan la nimaado waaciduu lahuma stadactu min quwati wamin rabaadi alkhayl turhabuuna bihi caduwallahi wa caduwakum maata alle subxana wataala leeyahy wix anagu tabarteenna iyo taaqadeenna inta anna ogoodno ayaan la laabudda min isticdaad jihaadka de waxaa ka horeeya isticdaadka ka horeeya marka waanu diyaargaroobaynaa niyadan ilaahay subxana watacaala iyo maaragtay qalbigan ilaahay baan ku xidhaynaa xeelad iyo quwo waa iska dhartiraynaa inta annagu tabarteennaan meesha la tegaynaa ilaahay baana jebinaya isagaana laynaya wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى